sheekh xasan maxamed ibraahim abu xasaan waad maqlayseen aad buu inoo qanciyey khayr allah siiyo waqtigii iyo tacliiqiiba asaga isku daray insha allah waxaan u gudbaynaa su-aalihii caawo oo tacliiqii sheekha ayaan barnaamijkiisa ugu darnay intaana tacliiqa u godin nuqdooyin yaryar baan idin xasuusinayaa midda koowaad waxaa halkan soo gaarsiiyey taleefon uu dibadda ka soo wacay meel ka baxsan magaaladan weeye goboladan ah laakiin nin walaalkeena oo muslima oo xanuunsan oo jooga magaalo ka mida magaalooyinka soomaaliya wuxuuna leeyahay muddo dheer baan xanuunsanaa muslimiinta halkan ee masjidka joogta ee khayrka sheegaysa oo aan ku xiranahay oo aan dhegaysto nadwada halkaa ka socota waxaan ka codsanayaa inay ii duceeyaan aynu u ducayno ilaahay inuu caafimaad siiyo ilaahay inuu bogsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu jirada ka rafciyo aynu u ducayno in ka badan shan iyo labaatan magaalo oo ka mida hareeraha soomaaliya ayaa nadwada lagala socdaa in ka badan shan iyo labaatan magaalo oo dhammaan isugu jira gobolada bari waqooyi iyo koonfureed intaba waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadnaqo juhdigaas weyn sharikaadka isgaarsiinta oo bixiyey oo u fududeeyay ummadda islaamka ah meelahaas kala duwan inay ka dhagaysato khayr allah siiyo sharikadda golis iyo sharikadda telecom oo gaarsiiyey goobahaas khayr allah siiya ayaanu odhanaynaa nuqdada ugu dambayso aan idiin sheegaya waxaa weeye su-aalaha lasoo gudbinayo in lagu dadaala inay mawduuca ka agdhowaadaan ayuha alikhwat lkiraam haddana waxaan u tallaabaynaa insha allahu inaan su-aalaha xaggooda warino waktigu intii uu qaadi karo su-aalahan ugu horeeya waxaan kusoo dhoweynayaa doctor bashiir axmed salaad waxayna odhanaysaa su-aasha ugu horeysa sheekh ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu maantay sheegay in shareecada ay qaateen oo ay ku dhawaaqeen aynan ahayn mid dadka jeedalaysa ama gacanta goynaysa sidaa darteed arrinkaasi sow shakigii la qabay ma ka muuqanayo markiiba
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rab lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabi ajmaciin wabacd runtii anu warkaas ma dhegaysa mana akrin laakiin dadkuu sheegaya ayaa maqlay shareecada haddii la qaatay oo la yidhi ha lagu dhaqmo oo dowladda hay-adaheedii rasmiga ahaa oo go-aamada soo saari jiray ee go-aamada soo saareen hadda kadib waxa la dhaqahayo iyo sida la yeelahayo iyo waxa la fulinayo waa arrin cilmi u baahan culummo u baahan qudaada shaqadeedii weeye marka ra-iisul wasaaruhu iyo wasaaradu maaragta qudaadii wax fulin lahayd ma aha marka shareecada culammada taqaana iyo qaadiyaasha fulinhaya iyo dembiyaasha dhacahaya ayay u dhaxaysaa hadda waxa maaragta ra-iisul wasaara isaga hadda uu sii sheegahayo ma ay aha marka annaga haddii aan muslimiin nahay oo aan soomaali nahay maadaama go-aankii aan qaadanay oo aan muslimiin nahay go-aanka fulintiisa hadda culummada cilmigiisa leh iyo qudaada maxkamadihiisa insha alla taala fariisan maar fadhiisan doona ayay ka dhaxaysaa iyo wixii dhibaataah oo dhacda haddii alxamdu lilaahi tuuga la waayo haddee cidna gacan la goyn maayo ma garatay alxamdu lilah rabbilcaalamiin weeye laakiin wixii dhaca waa la arki doonaa go-aanka la qaatana waa go-aan fiican diinta qabta islaamnimada ayaa maaragta ku ku salaysan yahay marka waxaa la fulin doono wax hadda ra-isul wasaare u yaalla maahane wax culummada u yaalla qudaada u yaalla weeye ilaahna subxaana wa tacaala kuwii ka dhabeeya oo ka rumeeya allah naga dhigo wabilahi towfiiq
jasaaka allahu khayr sheekh khaswilo fikriga gaaladu ay ummadda islaamka ku haysa waxaa ka mida ciyaaraha oo dhallinyarada lagu mashquuliyey haddaba waxaan ku weydiinayaa sheekh waxaana jira funaanado iyo dhar ay ku qoran yihiin cayaartooy gaalo ah ama magacyadooda ama sawiradooda oo ay dhallinyaradu qaataan waxaan ku weydiinaya arrinkaasi ma bannaan yahay salaaduse ma ku ansaxaysaa funaanad uu ku sawiran yahay gaal cayaartooy ah
bismi illaah runtii waa jirtaa gaalada wax kasta ay lagu mashquulin karaan waa isticmaalahayaan waxaana filayaa inay ka mid ahayd brotokoolaadka ama waxyaalaha ee makriga yahuuddu ay dejiyeen inay caalamka ku fasaadiyaan gaar ahaan muslimiinta ay ku baadiyeeyaan in lagu mashquuliyo ee dad tiro badan oo heesa iyo dad tiro badan oo cayaara waana aad bay u muuqataa yani wasaarada ee maxaanku rahaa sportska qaabilsan ayaa jira oo dadka la cayaarsiinayo oo marba ma gobol gobol iyo wadan wadan iyo dowlad dowlad marba meel baa la jiraa caalamku afartii sanaba hal mar ayaa la isku imaanayaa waxaa loo yaqaano maxaanku maarata kasi alcaalam ama world cup baa la samaynayaa halkaasaa la mid aadahaya iyo mid dhegaysanaya habeenkii waa la dhafrahayaa xataa saacada dambe ayaa la soo jeedahayaa sheekadoo dhan ba waxay noqonaysaa xaggee bay maraysaa yaa raayey ilaa akhiri marka runtii waxa weeyaan waa shay mu'aamaro weeye marka mu'aamaradaas in eh, loo foojignaado waa loo baahan yahay islaamku wuxuu ogol yahay qofku haddii jirkiisa uu maaragtay maxaanku uu xoojinayo ama xoogaa nashaad uu samaysanayo waa loo ogol yahay haddaad ordaysid haddii maaragtay wax kale ku cayaaraysid laakiin kubadahan ee diinta noqday diinta noqday oo loo kala qaybsamay oo maaragtay dee bergii dowladda la ahaan jiray waxaan garanayaa ayadoo soomaalidu maxaanku dhahaa tiimamka cayaara dhulka la xiran yahay oo tiim kasta maaragtay difaasayaal miyaa la yidhaha ama kuwa difaaco oo maaragtay ayuu leeyahay heer waxaa la gaaray wadamada qaarkood haddii laga badiyo kooxdiisa dadku ay dhimanayaan baa la gaaray wadnuhu istaagahayo ama waalanayaan baa la gaaray ama la isku baaba'ahayaba meelaha qaarkood marka hadda heerka ay maraysaa cayaartu gaar ahaan kubadda cagta caalami ahaan heer diin noqday weeye haddaa qur-aanka fiirisid waxyaalaha loo xarimay loo xarimay eh, khamrada iyo maxaanku rahaa iyo iyo khamaarka waxaa ka mid ah in dadka dhexdeeda ay dhigayso baqdaa iyo isnacayb oo dadka ay ka mashquulinayso dikriga ilaahi subxaanahu wa tacaala marka asbaabtii loo xarimay khamriga iyo khamaarkaba waaba ku jiraanba oo dadkii baa isku nacahaya oo isku maaragtay yacni yani isku dhibsanaya oo lagu mashquulahayo ilaa akhirihii ee dikrigii ilahay ka mashquulinaysaa waxaa arkaysaa dhallinyaradii inta casarkii soo baxay maqribka xataa kadib xoogaha yarka iftiinka ah oo maqribka ka sii dambeeya qaar baa kasii faa'idaysanhayo intaa xataa lagama sabri karo marka shayga noocaas oo eh, diinta lagu dayacahayo salaada lagu dhimanaya inuu runtii xaaraan yahay waa iska muuqataa Eh, haddii haddana aan kashful cawraad ay maaragta soo weheliso waa ku jirtaa haddii ay sii weheliso cayda la iscaayahayo oo qofku maaragtay haddii goolka aad la gaftid xataa kii saaxiibkaaga ahaa ayaa ku habaaraya ku lacnadahaya haddaa isku dhacdaan waa la isjebinhayaa lugaha la iska laadahaya ilaa akhirihi dadkiiyo burbursan oo cagahooda boor ka buuxo oo soo caytamay oo is-inkaaray oo balaayo ku dhacday baa soo noqonaya maxaanku ra ceshaha waxa yar ka hor buu soo noqonaya dadki marka had ummadda noocaas oo saas noqonaya runtii inay waxaas ka waantumaan waa fiican yihiin hadday samayn karaan nooc maxaanku rahaa cayaar ah oo loola jeedo in xoogaa aan tamaariin baa la yidhaha tamaariin baa la yidhaha exercise tamaariin ahaan in loo sameeyo weeye waxa in diin laga dhigo maaha in waqti fara badan la siiyo maaha in xataa kuwii ayaga ahaa lagu daydo oo la barto oo sida shiikhu hadda uu sheegaya abu xasaan cayaartooyga magacyadooda iyo taariikhdooda iyo sawiradooda iyo midka murbacday iyo midka dhintay iyo midka maaragtay maxaanku raha naadi ka guuray oo naadi kale u guuray ilaa akhirihi waa lala socdaa baynamaa siiradii saxaabada iyo taariikhdii mujaahidiinta iyo aan la garanaynin marka waa diin kale weeye xataa heer waxay gaartay xataa fiqhi gaar ayay leedahay fiqhi bay leedahay muqdilaat bay leedahay makruuhaad bay leedahay shuruud bay leedahay qaadi bay leedahay waaba diin mustaqila weeyaba markaa fiilisi marka waxaas ka runtii in laga xoroobo oo meel la iska dhigo weeye oo keliya lagu kaaftoomo tamaariin qofku jirkiisa uu ku xoojinayo uu xoogaa nashaadka ku cusboonaysiinayo iyo waxyaalaha diintu ogoshahay oo fardafuulka iyo maaragtay shiishbarashada iyo maxaanku rahaa yani dabaalashada iyo waxaa qofka anfacahaya in xooga qof ku mashquulo la ogol yahay laakiin kubaddan iyo anwaacdeeda oo dhan wax faa'iida ma laha hadda qofka maaragtay qalbigiisana inay gashay jacaylka gaalada xataa gaalada laftoodu way isdhaami karaan gaalka war gaal haddii maaragtay aad gaal baranaysid gaalada cilmiga soo saarta oo dhaqaatiirta ahoo mukhtaracaadka keenay kuwaas bal waxay barteen oo kala baro oo cilmiga xoogaa noo soo baro laakiin gaala kuwa ugu liitay oo noloshu ka tagtay waxa baloniga cayaaraa dad waxaa weeyaan noloshii baa dhaaftay wax kale majaal kale maba laha walidaalika maalan waxaa arkaysaa wadamada gaar- gaaraha maraykanka waxa balooliga cayaara ama aan gaar ahaan basketballka cayaarahay waa neegarka weeyaan waa dadka madooba maxaa neegariska ah dad eberoho mujtamac ka tegey ayaa lagu mashquulinhayaa oo dhir badan oo geediba maaragtay dalaq iskaga siinhaya saasaa lagu rabaa marka war waxaanu dadkan dad laga tegay weeye kuwii wax qabsanhayey oo maaragtay ummadda anfici lahaa ma ahane haddaad maaragtay gaalo ka faa'iidaysanaysid cilmiga iyo ikhtiraacaaadka iyo fiisiyaha iyo kiimiyaga iyo biolojiga iyo caafimaadka iyo injineeriyada kuwa yaqaana say u barteen iyo waxay ka qoreen akhri laakiin gaal maxaanku dhaha banooni cayaaraahi wax qiimaa ma laha kuwa dhulka xaaqa ninka dhulka xaaqa ayaa ummadda khidmo u haya laakiin cayaari khidmo maaha war cayaarta caruurta lagu ogaa ayagaa loo dayn jiray laakiin cayaartu inay maaragtay cilmi noqoto qof weyna ku shaqaysto qof weyna ku xamaasho malaayiin lagu baxsho malaayiin waxaa qaadanaya nin cayaara war midka xamaalayo hadda shiikhuu ka sheekeynayay oo maaragtay intaasoo alaab babarka saaranaya isaga maa la siiyo masaakiinta meelaha taagan maa la siiyo nin biloona cayaarada malaayiin la siinayaa ummadaas ummad waal inay tahay baa anigu filahayaa marka in lagu daydo caqlina keeni maayo diinna keeni mayso in sawirka la qaato oo lagu dhegsoodo maxaanku rahaa fulaanadahana waa ka sii daran tahay waxay muujinaysaa maxabo ziyaadahay muujinaysaa haddii maxabada noocaas oo kale oo weliba gaal la jeclaaday weliba gaal liita la jeclaaday aad bay u liidataa marka in la iska ilaaliyo ayaa runtii wanaagu wuu ku jiraa dharkaasna in la labistaa maaragtay maxaanku rahaa xaaraan weeye dharka maaragtay sawirada leh in guryaha la surtaa sawirada maxaanku noocaas oo kalea weliba ixtiraamka marka meesha la surahayo oo guriga lagu dhejinayo nooc ixtiraama weeye oo lagu weyneynayo mar kasta in ishaada ku dhacdo oo maaragtay mar kasta aad daawatid oo kii soo gala uu daawado unbaa la rabaa marka waxaa noocaas oo kalea in runtii la iska ilaaliyo weeye salaadu maaragtay inay ku ansaxayso baan u filahayaa maxaa yeele salaadu maaragtay dharka hadduu daahir yahay salaadu waa ku ansaxdaa caadi ahaan laakiin maradu inay maxaanku rahaa qaadashadeedu waa xaaraan sida fiqiga maxaanku rahaa xanaabilada oo kale wuxuuna maaragtay waa- waa shay xaaraan ah laakiin salaadka salaad ahaan inay iska ansaxayso baan filahayaa culammada ayaa insha allah taala wixii maaragtay aan khalday toosin doona xagga ansaxidda salaada ee shaygu waa xaaraan maalan marada la soo dhacay haddii lagu tukado salaadu waa gaar waxaa lasoo dhacana waa gaar meesha ku tukanaysaa hadday maaragtay guri nin leeyahay ay tahay oo kale salaadu waa gaar guriguna waa gaar culamo noocaas qabtaa jira in qowlkaasuna aan adil ahaan xoogaa uu raajix yahay bay ila tahay wallahu aclam
jazaaka allahu khayr doctor bashiir maadaama aad tahay guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed ma noo sheegi kartaa xilka saaran dhallinyarada iyo waxa ay diinta iyo ummadda u qaban karaan marxaladan hadda waddanku marayo
bismillahi runtii iska tawjiihi weeye ee, dhallinyarada saa la socotaan ee, ummaddu meesha ay ka dhisan tahay ama ka dhimato dhallinyarada weeye maxaa yeele waxaa ka horeeya waa caruur waxaa ka dambeeyana waa duqowsho weeye Een, sidii aan ku qaadanay muxaadaraadkii horena soomaalida dadkeeda bad dhallinyaraa weeye markii la fiirsho maaragtay yani mujtamacaas uu dhisan yahay marka haddii dhallinyaradii naga halowdo haddii caruurna wax qaban mayso duqowshana wax qaban mahayaan maxaa noo talaa marka dhallinyaradu inay ahaadaan kuwa ka soo baxa yani xilkooda kow horta qofka dhallinyarada ahi waa inuu ahaado qof dhallinyaro ah oo muslim ah waa inuu ahaadaa islaamka ayaa qofka nuxur u yeelaya caqiidada wanaagsan qofka way dhistaa qof waktigiisa ilaalinhaya ee shaqadiisa kasoo maar kasoo baxahaya waxtar ah dadka aan dhibaynin ummadda anfacahaya horta caqiidada islaamka in la barto oo qofku ku dhaqmo waa midda koobaad weeye oo laga maarmaanka midda labaad waxaa weeye in la iska ilaaliyo afkaarta ummadda burburisay gaar ahaan afkaarta qabyaalada waxaa la midka la iska ilaaliyo ayadana xil gaar ah ayaa ka saaran dhallinyarada tan kale waxaa weye dhallinyaradu inay iska ilaaliyaan oo maaragta u feejignaadaan gaar ahaan een, afkaarta dibadda ka imaanaysa ama hay-aadka iyo mu'aamaraadka gaaladu ay wadaan oo ummadda la fasaadinayo akhlaaqdii la halaynayo mujtamaca la baabi'inayo marka taasna maxaa yeelay gaaladu waa yaqaanaan meesha aan ka noolnahay waa garanayaan meesha aan ka nooshahay ummadda waa gaaladu waa garanaysaa marka maadaama ay fahmeen ummaddan meesha ay ka nooshay dhallinyaradeeda weeye marka waa lasoo weerarahayaa weerar baa lasoo qaadayaa we- weerar xagga maskaxda ah ayaa lasoo qaadayaa marka dhallinyaradu inay iska jiraan weerarka xagga maskaxda ah oo lagu soo qaadayo xagga waxbarashada inay iska waardiyeeyaan waxay baranayaan ee, yacni xagga warbaahinta waxa la maarata la sheegahayo inay iska waardiyeeyaan in ay yacni culimmada ka faa'iidaystaan ay diinta ku xirmaan ummadda soomaaliya waxaa anfacahaya waa dhallinyaro muslimiin ah ayaa anfacahaya ama dhalinyaro fasaadsan ama qabyaalad maarata ay dilatay ama darooga ay dilatay ama gaala ay duufsatay kuwa noocaas ay ummaddan ma anfacahayaan bilahi towfiiq
jasaaka allahu khayr sheekhow sow nebigu ma oran sala allahu calayhi waaalihi wasalam haddii dhulka muslimiinta taaka ka mid ah gaaladu soo gasho jihaadku waa fardulcayn haddaba maxaynu odhan karnaa iminka afrikaanka jooga koonfur soomaaliya
bismi illahi raxmaan raxiim horta nebigu ma oran taa xadiid ma aha waa qowl culammadu ay yidhaaheen weeye waana xukun saxiixa weeyaan ee farducayn buu ku noqonayaa haddii duulaan gaala soo qaaday oo dadka diintooda ama dhiigooda ama maalkooda waxyeelaynaya ama dhulkooda lagu qabsanaayo weeyaan marka dadkii noocaas ah oo lagu soo duulay aan- haddii duulaankii ay iska caabiyaan ama gaaladii ay iska celiyaan baahida marka loo baahan yahay dadka loo baahan yahay ama ciidanka loo baahan yahay dadka muslimiinta oo markaas jihaadka maamulkiisa haya ayaa qiyaasahaya marka hadda ka hor baan ka hadlay een, maxaanku iraahaa dadka soomaalida ah oo maalan eh, maxaanku iraahaa eh, jihaadka galay oo dagaalamahayay dadku waa badnaayeen Eh, baahi dad loo qabay meesha ma aysan ooli runtii maxaa yeele dagaal xarbi cisaabaad ah ayaa lagu jiray laakiin dad gaar ah waa loo baahan karay dhaqaale si gaara looga baahnaa hub si gaara baa loogu baahnaa laakiin dad iska yaacaya oo iska socda oo meesha iska aadahaya baahidooda inay jirtay aniga ilama ah ra'yi ahaan iyo qiyaas ahaanteyda weeye intaan ka warqabo marka haddii middaas aan maaragtay aysan jirinin in marka meeshii un layskaga yaaco oo maaragtay ayadoo aysan boos kaaga banaanayn ama baahi gaar aan laguu qabin adiguna weliba aad dayacaysid shaqo muhimun halkan kuu taallaahe arrinkaa runtii arrinka fiirs u baahan weeye tan kale ciidamaha afrikaanka ah waxa ay yihiin iyo shaqada ay hayaan iyo wasfiga la siinayo horey baan uga hadalnay ee, nimankaani sida ka muuqata ama qaanuunkooda uu qorahayo ama lagala socdo waxaa weeye niman hadda wadankii soomaaliyeed inay qabsadaan raba ma aha runtaa la rabaa xamaasada iyo waxyaalaha maarata buunbuuninta ah in la iska ilaaliyo way fiican tahay oo il saxa lagu fiiriyo markii etoobiyaanku baxeen dadkii soomaaliyeed oo halkaas joogay culimmadoodii odayaashoodii waxay qiyaaseen etoobiyaankii baxay wadanka soomaaliyeed danta ay ka lahaayeen iyo waxay doonayeen baab bay ahayd nimankaana waxay rabaan baab kale wey in marka laishoosgeliyo laba laga dhigo maaratay isku hal laga dhigo oo isku ujeedo laga dhigo oo isku si maaragtay loola tacaamulaay arrinkaas arrin cilmi ku dhisan ee siyaasi ah ama caskari ah ama diini ah ma ah nimankan waddankan inay qabsaan ma rabaan ama ay qaataan inay maanta soomaaliya liqaan oo soomaaliya ay uganda noqoto juqraafi ahaan mumkin miya mumkin ma marka meesha nimankan inay qabsadaan ay joogaan oo soomaaliya uganda ay noqoto ama burundi ay noqotahay wax macquula maaha cidna ma samayn karto marka maxay rabaan marka waxay rabaan kow waxaa weeye dad baa soo dirsaday eh, dowlado iyo ururo baa soo dirsaday waxaa la meesha taga ummadaas kale celiya baa la yidhi meesha ay joogaan soomaaliya keliya maaha meelo badan bay ka joogaan adduunka marka loo dirahayana in ay diin gaara fidiyaan ama dad gaara ay baabi'iyaan loo laguma talagelin sida muuqatoo macruufkaa weeye kongo way joogaan kongo ma diin baa la fidinayaa diin la fidin maayo dad ishaysto isdagaalanaya ayaa meesha loo tegay marka annagu in aan arrinka fahmno xaqiiqadiisa saasna ula tacaamulana la kaga baahan yahaye in aan maaragtay yani inta xamaasada iska badinno aan waxaan macquul ahayn aan meesha keennaahi danteenna ma ah nimankaana waddankan qabsan maayo aan joogin maayo waa ka tegahayaan kow inta ay joogaan marka in dhibkooda la iska yareeyo kow in wakhtigooda lasoo yareeyo labo in siday ku bixi lahaayeen falankeeda la galo saddex baa loo baahan yahay waxay ku joogaan waana la soo dirayoo ummaddaan kale celiyaa la yidhi saas miyaa lagu yidhi haa waan heshiinaynae naga baxa waxaana la yidhi dowladdaana daciif weeye taageera ciidan baan samaysanaynaa waana samaysanay naga baxa xujaa la waayahayaa haddii markaas ay rabaan inay meesha iska joogaan iska qabsadaan markaasay soo baxaysaa lagana yeeli maayo il- laa culumaan yeelayn walaa dumar baan yeelayn walaa walaa odayaal baan yeelaynin waddankaa la dayaci maayo lana dhiibi maayo lana iibin maaye haba hays waale marka waxaa weeye nimankan waxay ku joogaan horta aduu ka saar meesha asbaabtay ku joogaan meesha ka bix markaas waxaa soo baxaysa in asbaabta ay u yimaadeen hadday u yimaadeen waa baxahayaan waa noqonayaan hadday wax kale wataana waa soo bixi doontaa marka adigu qiiqa ha isku qarinin qof raga noqo ee cadowgaaga iyo caalamkan inay mamarsiyo kuu helaan inay waddankaaga joogaan oo lagu masruufo askarigii ka mid a ayaga sideed boqol oo doolar iyo ka badan buu qaataa baa la yidhi waa barwaaqo meeshu iska joogahayaan hadday rabaan garamaysid uganda oo miskiin ah adaa lagaa masruufahayaa burundi iyo masaakiina adaa lagaa lagaa masruufahayaa garamaysid baynamaa askariga soomaaliga laba boqol oo doolar haddii la siiyaa alxamdulilah ay tahay iyo dherag ay tahay garamaysid marka ayaga laftoodu in meesha ay sii joogaan oo waktigu dheeraado oo lacagta iska socoto way iska rabaan marka waxa soo afjar nin raga iska dhig khilaafka yaree buuqa yaree wadankaaga dhiso ciidankaaga dhiso musaalaxa la imow wadaadada walaalaha ah inay islaayaanoo ayaga la kala waardiyeeyo oo ugaandhees uu yidhaaho waxaan kala celinayaa maxaan ku raa wadaadkaan kala celinayaa iyo wadaadkaan anaa u dhexeeya sidaas iskugu dhicin waxa noocaas marka waxaa weeyaa in la iska daaweeyo weeye in cudurka meeshii dhabtiisa la abbaaro weeye in meelo kale lagu mashquulayo sax ma aha sax maaha ee nimankan waxa ay yihiin iyo dhibaatada ay maarata waddanka ku joogaanna culummada iyo odayaasha dadka meesha joogaayo way qiyaaseen waxaana u muuqata nimankan dhibkooda waa la yarayn karaa waa la saari karaa ayagoo aan la iswaalin laakiin haddaad tidhaahid xoog baan ku saarahayaa oo sidii loo baahnaa waa la soo badinayaa waa la soo badinayaa waa la soo badinayaa lacagna waa la haystaa afrikaan rakhiis ahna waa la haystaa afrikaankan qiimo laha maraykan waa qaali maraykan waa qaali waa garanaysa hadda maalan ninka maraykanka ah kabtanka ah ee lagu haystay ay haysatay maxaanku dhahaa qolooyinka meeshaan ah buracda ay haysatay dhibka laga maray iyo soo loo bubuliyey waa ujeeda waa hal nin kulli waa la wada qayliyey laakiin afrikaan laa adigaan qiimo lahayn walaa kuwa la soo diraan qiimo lahayn isku baabaa xoogagaana qaata baa la odhanayaa garmaysid marka in anagu aan fahmina loo baahan yahay sheekada oo dadkan eberkooda lasoo kiraystay oo lacagta qaadanhaya dusheenna inaan lagu masruufine sidii ay u noqon lahaayeen aan falankeeda galnaa la rabaa ee inaan masruufka anagu u sahlanno oo anagu dagaalka u wadno oo meesha marka ay noqotay meel iska burqanaysa oo laga dhargahayaay waxaas caqli maa nimayo billahi tawfiiq
jazaaka allahu khayr waxsan allahu ilayka sheekh bashiir waxaa la sheegay inuu dhowaan soo diray fariin cod ah sheekh usaama bin laadin waxaana uu warbixintiisa ku sheegay inay la dagaalam inay muqaawamadu la dagaalamaan dowladda haddii aad tihiin culummada musaalaxada waxaad ka bixiseen jawaab aad ku diidaysaan fariintaas warbixinnada gaalada kama hadashaan miyuusan xaq u lahayn inuu arrimaha soomaaliya ka hadlo
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا في عمو هذا الكاس qofka muslimka inuu muslimiinta ka murgo oo arrinkooda ka fakero xaq buu u leeyahay waxaana keenaysa caqiidadaa keenaysa waa sax marka usaama markuu hadlay anagu waan hadalnay sababtoo ah kow horta wuxuu ka hadlay masaa'il diini bay ahayd anagu haddaan culamo nahay haddii masaa'il diini alla khaldana inaan ka hadalnahay waana khusaysaa labo masaa'il diini ahoo annagana khusayso buu ka hadlay saddex masaa'il diini ahoo na khusayso oo khatar ah buu ka hadlay oo ku dhisan kow gaalaysiin oo la gaalaysiinayo dad muslimiina la gaalaysiinayo labo ku dhisan dhiig bannaysi dad muslimiina la gaalaysiinayo dhiigooda la bannaysanayo hadda arrinkaasna waxaa weeya intaasoo sabab marka haddii la fiiriyo arrin laga aamusi hore ma uusan arrinkaas diini ahaan waa khalad dadkan uu maaragtay uu leeyahay dilo oo islaaya dadka muqaawamada ahi oo mujaahidiinta ahaa shariifka iyo dowladiisa rag baa la jira oo la shaqeeya oo dowladiisa ka mid ahaa jira shariifku shalay soo muqaawamo ma ahayn inaan difaaca ma rabo laakiin waxaa loo baahan yahay haddii la gayo wey soo garamaysid ninkan shalay muqaawama uu ahaa muqaawamadaa daba yaacaysay ayagaa doortay ayagaa soo saaray ayagaa maarata cawatay ilaa aakhirihi marka ninkii shalay noocaas ahaa maanta gaal buu noqday inuu usaama yidhaaho maxaa u daliila midda kale annagoo culummo ah oo konton shaykh ah oo soomaali ah oo wadanka naqaana oo shariif naqaana oo waxa ka jira naqaana oo arrinkaas ka hadalnay inuuna ixtiraami waayo oo arrinkeenna uu yidhaaho culummadaasi ama maskaxday la-yihiin ama waa khaa'inin uu yidhaahaa xaq uma laha kana yeeli mayno diinta hadday cilmi tahaan anigu culumaan nahay haddii waxa jira in la ogaado ay tahana waan ka badina anagu marka middaasa naga keentay inaan ka hadalno arrinkiisa gaal hadlay oo maxaanku idhaha soomaaliya ka hadlay hadda soomaaliya gaal warkeeda ma dhegaysanayso diinna ma sheegahayo garamaysid wax hadda soomaaliya ay ka qaadanaysa ma ay jiraan laakiin nin diin ku hadlahaya oo weliba maxaanku idhaha diintii meelo khalad ah ka tilmaamahaya oo weliba isku dhac deg deg ah ku baaqahaya arrinkaasi in la daahiyo ama laga meermeero arrin mudan ma uusan ahayn waajib diini ah weeyaan waajib dadka nagu leeyihiin weeye wabilahi tawfiiq
jazaaka allahu khayr waaxsan allahu ilayka sheekh dhibaatada soomaaliya hadda waxaa ugu badan midda ka dhacda diinta taas oo sababtay in cid kasta iska fadwooto arrimaha diinta maxaa lagu xallin karaa
bismi illahi raxmaan raxiim shaki ma laha wax kasta xal bay leeyihiin arrimaha diintu xalkeeda waxaa weeye in diinta loo noqdo weeye diintuna nusuusna waa leedahay qoran culummo sharxdayna waa leedahay culummadaas ama kuwa dhintay ha ahaadeen ama kuwa joog ha ahaadeen haddii marka intaa la sameeyo oo diinta meesheeda loogu noqdo oo sida ilahi subxana watacaala na amray aan samayno ilah wuxuu leeyahay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu aiicuu llaha wa aiicuu rasuula wa uli mri minkum uli lamri minkum inay yihiin madaxda dowladaha alumaraa iyo alculamaa ayaa lagu fasiray bal waxaa la sii yidhi markii labadooda la fiiriyey umarada iyo culummada culummadaa saraysaa la yidhi maxaa yeeley umaradu ama madaxdu waxbay fuliyaan waxa ay fulinayaanna inay diinta ka soo qaataan baa la rabaa diinta maaratay waafajiyaan diintiina culummadaa taqaana marka culummadu inay noqdaan meesha loo noqonayo oo diinta maxaanku ra ka hadlaysa ayaa loo baahan yahay haddii marka culummada aan loo noqonin oo qofkii la yidhaaha maalan hebel maxaanku idhahaa salaaduu tukadaa waxa la weydiiyo hebel waa sooma waa soom badan yahaye waxa la weydiiyo arrinkaa ma dhacahayo sax maaha waxaa waayahan soo badatay hebel waa jihaadaaye waxa la weydiiyo oo la yidhaaho is'aluu ahlu thuquur is'aluu ahlu thuquur dadka jabhadaha jooga oo dagaalamaya furuntiga jooga diinta ha la weydiiyaa la yidhi oo hadda aayadda ilahay naguma filmaya is'aluu ahla dikri ilaahay baa leh in aayaddii saa loo bedelaaye sax miya haddii ninka dagaalamaya oo mujaahidka ahi caalim uu yahay oo maaragtay cilmigiina uu hayo jihaadkiina uu faraha kula jiraahi waa sax weey marka waxaa la weydiinayaa caalin ahaantiisa weeye mujaahid ahaantiisa maaha mujaahid ahaantu salaadoo kale weeye qofka tukada oo salaada badan ma cilmi gaari uu leeyahay qofka soomahay oo soonka badan ma cilmi gaari uu leeyahay qofka wardi wardiga badan ma cilmi gaari uu leeyahay cilmi gaara ma laha cilmiga caalimkaa iskale kadib markaas ha salaad badnaado ha soom badnaado ha jihaad badnaado sifo kale weeye oo wanaagsan laakiin haddii arrinkaa la khaldo oo diinta kahadideeda loo baneeyo qof kastoo wardiya qof kastoo tukada loo baneeyo diinteennu way kharimaysaa waxaan xusuustay xadiidkii maarata mashhuurka ahaa oo maaragtay ninkii dilay sagaashan iyo sagaal ninki qof ninkii dilay soo garamaysaan ninkii wuu soo baxay xal buu raadinhayey si u soo socday dad buu weydiiyey wuxuu yidhi war qof caalimahoo diinta yaqaanay tusa dhib baa ay haysteen hadda dadka masaakiin bay ahaayeene nin wardi badan baa lagu aadiyey ninkii fadulla calaa raahib nin cibaado badan baa loo tilmaamay caalim maaha ninkiibu u tegey wuxuu yidhi nin noocaasahoo intaasoo qof dilay ka waran xaalkiisa wax toobada ma leeyahay wuxuu yidhi toobad ah toobad ma laha buu yidhi inkaara ku dhacday ninkii wuu xanaaqay asagii buu ku boqoleeyey ibr taas maxaa keenay taas waxaa keenay waxaa weeyaan qofkaani meeshii loo noqon lahaa waa ka khaldan waa la khalday salaad badan iyo soom badan iyo cibaado badan iyo xusid badan dikri badan ba waxaa loo maleeyey in macnaheedu caalimiha loo maleeyey markaas asagii dembi kale uu sii galay wadaadkii miskiinka ahna wuu dilay markii dambe ayaa nin shiikhoo caalima loo tilmaamay ninkiibu u tegey marka markii uu ninkii saxda ahaa u tegey oo cilmiga hayey sida mushkiladii loo xalliyey fiiri markuu weydiiyey wuxuu yidhi oo yaa u diidaya toobadu waa furan tahay kow midda kale wuxuu yidhi meesha aad joogtid waddankaa waddan fiican maahane meel fiican tag dad wanaagsan baa jira oo halkaas degane aad la cibaadaysuu yidhi caalimkii waa badbaadayo laguma darin dadkii la dilaayey kow ninkii boqolka dilay wax kale kuma darin waa labo ninkii wuu badbaaday oo sabaax iyo barwaaqo iyo tobadkeen buu raadsaday asagoo socda buu ninkii dhintay markuu dhintana waa tii malaa'igtu isku qabsatay ugu dambaystii meeshuu u socday oo wanaagga ahayd oo toobadda ahayd ayuu u batay halkaasuu ninkii aaday marka cilmigu saasuu wax u badbaadiyaa cilmi la-aantuna dad la dilay boqol ka dhigtaa bay boqolaysaa marka in culimmada loo soo noqdo weeye waa in la iska dhaafo in la khaldo marjica haddii marjicu khaldamo ummadu waa baadiyoobaysaa wabillahi towfiiq
jazaaka allahu khayr waxsan allahu ilaykum sheekh bashiir waxaad tihiin guddiga dhexdhexaadinta mujaahidiinta iyo dowladda waxaan u aragnaa mise waxaan u arkaa buy ninka u aragnaa inaad u leexateen dhinacii dowladda haddaba maxaad ugu tegi weydeen kooxaha al-shabaab iyo xisbulislaam weli ma maqlin in aad la kulan la yeelateen xaqse miyaa in la faquuqo mujaahidiintii ka saartay waddanka xabashida laguna tilmaamo argagixiso alqaacido ka amar qaadata
bismi illahi raxmaan raxiim horta waxaa habboon wixii maaragtay xaggeenna ka yimaada in la weydiiye habboon laakiin waxaan xaggeena ka imaanin in la weydiiyaay waxaylata garmaa ila tahay annagu dad mujaahidiina ma aan faquuqin in la faqooqana ma qabno waxaa tidhi lama idin kulmin waxaa tidhi ma aana maqal ma aada maqal waa sax laakiin waa la kulannay annaguna marka dadka mujaahidiinta walaalaha ah inay isku soo noqdaan oy walaaloobaan baan ka shaqaynaynaa annagu cid cid kale fawqda ma jirto hadda annaga barnaamijkan waxaa weeyaan war dadkii wada jihaaday oo walaalaha ahaa waddanka waa wada leeyihiin diinta waa wada leeyihiin ha isku yimaadaan wixii diin ahoo khaldan oo diin ahaan baa la isku haystaa laleeyahay culummada ha loo daayo wixii kaleo si kale la isku haystana hadda odayaal maarata garnaqi jiray oo geeda fadhiisin jiraa jiree ha loo geeyo ma ayaga maxaan kura kala saarahaye hadday jiraan wey marka dadka inay kala faquuqmaan ayagaa sameynaye anagu ma samaynayno annagu waxaan qabnaa inay isku yimaadaan in dhibaatada ay joojiyaan in wixii masaa'il diini ah culammadu ay xalliyaan wixii kale dadka loo geeyo maaragtay ay xalliyaan waan la kulanay waana raadinay waana aragnay welina waa raadinayna waa la kulmaynaa insha allahu tacaala ilaah subxaana wa tacaala in ugu guulayaan waan ka baryaynaa wabilahi towfiiq xagga dowladdan xigsanay wax jira ma aha wuu xigsaday mana xigsan waxa faasilka ah oo lagu kala saari karaa maxay yihiin haddii dowladda aanu eexanay oo wax xaggeeda jiray oo lagu lahaa aan ka baaqanay waa la odhan karaa markii annagu aan isfiirinay oo runteena aan ka hadalno kuwa dowladduna waxayna yidhaahaan mucaarado baa la jirtaan dowladda waa dhibaysaan dowladda maarata colays baa ku tihiin bayna yidhaahaan kuwa mucaaradaduna dowladdaa la jirtaan dowladda u adeegtaan bayna yidhaahaan marka halkaas waxaan ka fahmay inaan dhexdhexaad nahay markay kuwana wax kaa sheegaan kuwana wax kaa sheegaan markaas waa caymataa saanu islaaminahay weeye wabilaahi towfiiq
jazaak allahu khayr su-aal un noocii ka agdhow sheekhow waxaa jira dhallinyaro badan oo ka mid noqotay urura diimeedyada badan ee ka jira soomaaliya haddaba dhallinyaradaasi waxay ku mashquulsan yihiin sidii ay u difaaci lahaayeen ururadooda waxayna kaga mashquuleen difaacii diinta iyo ummadda mararka qaarkoodna waxay sababtaa inay nacaan ama ama ceebayn ama ceebeeyaan ururada kale iyagoo qolo walba kooxdooda waxay sheegtaa yihiin waxa keliya ee xaqa ah dadka kalena yihiin waxay sheegaan baatil haddaba sidee loo dawayn karaa maxaadse kula talin lahayd inta hadda idin maqlaysa
bismi illahi raxmaan raxiim runtii ururada islaamigaa ama xarakaadka islaamiga waxa loo asaasay waxay ahayd in ay ummadda muslimka dacwada gaarsiiyaan diinta ugu yeedhaan ayna noqdaan dad isku kaashada inay dacwada fidiyaan saasaa loo asaasay wixii kaloo lagu daraahi waa baatil haddii dangaara lagu daro haddii tacasub lagu daro haddii ayadu ay noqoto maqsuud lidaatiha waxaana waa iskaalmaysi weeye waa wasiilo ee haayo ma aha haayadu waxaa weeye in diinta la fidiyo oo dadka aan khayrka loogu yeero weeye oo la iskuna kaashado weeye marka haayadii loo socday hadday ku burburayso meesha arrinkaasi khatar weeye marka waxaan soo jeedinayaa kow niman yahow haddii qasadkeennu uu diin ahaa oo dar alla uu ahaa diinta culummada ha looga dambeeyo waxa saxda ah waxa diintu qabta weeye waxaa diintu qabtana culummada caamiliinta oo kitaabka sunnada taqaana oo ahlu sunnaha ah ayaa yaqaana ayagaa looga dambaynaya iskaashiga laiskaashadaana waa shay loo baahan yahay weeye laakiin in iskaashigi isku bedelo nooc yani xisbi ah ama nooc tacasuba isku bedelo oo dadkii ururoo noqdaan ayagii maaragtay maxaanku rahaa qofkaas ururkiisii uu ka dhigahayo inay yihiin kuwa keliyahoo jira arrinkaas waa baatil weeye diin ahaanna sax maaha madana carquluu ku yahay dacwada lafteeda dhibaatka geysanaya marka waxaan soo jeedinayaa in laga waantoomo layska dhaafo tacasubka in tacaawunkii caalbiri wataqwa loo noqdo haddii waxaas maaragtay la daaweenya la daaweyn waayo oo tacasub ay noqoto oo taxasub ay noqoto oo maarata ururadii ayagu ay mushkilo dadkii iyo diintii iyo dadkii ku noqdaan waxaa odhan lahaa kalaa taga baa odhan lahaa maxaa yeeley wixii hadday dhib noqdaan haddii wixii mafsada maxdi ah ay noqdaan in la iska dhaafo weeye maslaxaddii loo sameeyey haddii la waayo oo madaro loo loo isticmaalo in la iska dhaafo ku fiican tahay wa ilaa hala saxo billahi towfiiq
جزاك الله خير وأحسن الله إليك وبارك الله له وبارك الله لك دكتور بشير أحمد سلاب إن شاء الله دكتور بشير سؤاله سي أنت هدان كجوجينو وحان هل السؤال أو قرى أبندقي دونا الشيخ عبد القادر نورفا أن كسو قبقبين دونا إن شاء الله عاوة درسينا الشيخ عبد القادر تفضل وحين سؤال شان لذا هي وحاجرة قبل بدن أو قوبها أقون تأقون له ka soo baxaya ama jaamacaadka ama macaahidda ama iskuullada kuwaas oo ay hay-aduhu farakulul ku hayaan oo ay marin habaaminayaan ee maxaad noo soo jeedinaysaa sheekh cabdulqaadir malaha waa gabarba waxaa su-aasha soo qoray
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد way u muuqataa inay gabar tahay qofka su-aasha soo qoray gabadhi waxay leedahay gabdho waxbartay oo meel gaaray xagga aqoonta ayaa waxaa marin habaabinaya hay-adaha qaabka hay-aduhu u marin habaabinayaan ma ay sheegin laakiin waaba laga yaabaa hay-aduhu dantooda ugu weynba inay tahay inay dadka marin habaabiyaan weliba si gaar ahaaneed dumarka arrintaaba u badan tahay ma siminaarey u sameeyaan ma hadda meelay ku shiriyaan ma noo shaqeeyayaan yaray u shaqeeyaan oo markaasay si kale oo aan fiicnayn ayay ula dhaqmaan ma siyaabo kaloo aan u aan garanayn baa jiraan oo marin habaabiyaan intuu waa suuragal laakiin su-aashu waxa weeye wayna ma way marin habaabiyaan gabdhihii aqoonta lahaa hay-aduhu ee maxaa ku talinaysaa haddii marka u horreeya gabdhihii aqoonta lahaa haddii hay-ado shisheeye oo gaalo ahi oo ku talagalay inay waxbi'iyaan si aad in badan hadda aad dhegaysateen hadday marin habaabinayaan maxaa aqoontii u tarta aqoontaas ay lahaayeen maaqa waxay tahay kolayse waxayaa tahay aqoonta ay bartay ay baratay gabadha boosaas joogtaa diintu kama mara waxayaa tahay waxyaabo kale oo waxtar baa u wehesha waxay tahay aan kula talinayaa aqoontooda inay uga faa'iidaystaan inay diintooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda iyo ummadooda inay ku difaacaan maxay aqoontu waxay taraysaa shaksiyad waa inay ku kordhisaa aqoontu faham waa inay ku kordhisaa waxaa lagaa doonaya waa inaad og tahay sandareerto waa inaan lagu lagugu gadin oo aan maaragtay aan sharaftaada iyo cirdigaaga iyo aqoontaada iyo waddankaaga iyo diintaada waxyaaba sandareerto ah waa inaan lagaaga faa'iidaysan soo ma garan waa inaad haddii ay keenayaan shaqa aad u shaqaysaa waxyaabahaas oo kale waa inaad ka maarantaa tan kale haddaaba shaqaynaysid waa inaad tala eedihiin idinkoo gabdhaahoo meelahaas ka joogjooga oo wada aqoon-yahana waa inay leedihiin inaad aad tashataan oo waa inaad xog isa siisaan oo waa inaad waxyaabaha aad ka sheeganaysaan iska difaacdaan oo waa inaad dareensiisaan hay-adaha laftooda oo haddii laydinka arko nolol waxaa laga yaabaa inaan waxba laydinka tari karin ama xataa shaqooyinka qaarkoodu hadday haatan jiraan shaqooyin aadan wax ilaahay looga fogaado ka shaqaynayn waxaa laga yaaba maqasa u jiraane waxaa laga yaabaa inaadan waayin xataa markii nolol lagaa arko laakiin adugu haddaad dhulka isdhigto oo hoos u jeensato oo aad moodo inaadba noolaanayn haddaadan meesha shaqooyin majaal baa u furan gabdhaha maanta aqoon-yahankaa majaal badan baa u furan macadaad bay noqon karaan way ganacsan karaan wax badan bay qaban karaan siyaaba siyaaba badan bay u shaqaysan karaan meelo badan oo laga shaqeeyaa jira waa ka maarmi karaan haddii kale iyaga oo iyaga u shaqaynaya bay wax badan iska difaaci karaan oo aan shaki lahayn laakiin waa markii ay leeyihiin diin waa markii ay leeyihiin shaksiyad waa markay ogyihiin xuquuqdooda waxa ay tahay waa markay doonayaan inay mabaadidooda iyo diintooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda inay difaacaan hay-ad martiyihii kuma adeegan karto marka xilkaasi waxaan kula talinayaa inay sidaa ku sifoobaan xilkaa iyagaa laga doonayaa qofka hadday isagu daadku qaadaana aqoontiisa dee markii horeba ahayd inuu hay-ada ka agdhowaado haddee markaas oo kale waxaad moodaa aqoonta ah waa lagu khasaaray asalaamu calaykum dhalinyarada tacliiqeeda oo miyay munaasab tahay meesha caawa dhan sheekh bashiir u tacliiqinayey ama ka hadlayey inaan uga dambeeyo waxaa uga horreeyey abuxasaan marka aniga waxay tahay masaladaas inayan munaasab ahayn haddaan ka daba tago sharaxoodii tirada badnaa iyo tacliiqoodii iyo tawjiihoodii waxbaan bi'inayaa sida aniga ila tahay marka waxaan odhan lahaa munaasabaad kale iyo su-aalaad kale oo ayaan ka hadlin haynoo ahaato asalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu ayuha alikhwatu alkiraam in sha allahu waxaan rabaa inaan intaa kusoo gebagabayna caawa darsigii liqaagii darsigii ahaa jaaliyaati soomaaliya fi lgurba mushkilaat wa xuluul ee uu noo soo jeediyey sheekh xasan moxamed ibraahim jazaahu allahu khayr waaxsan allahu ilayhi dictor bashiir axmed salaad sheekh cabdulqaadir nuur faarax oo iyaguna su-aalaha ka jawaabay khayr allah siiya ayaanu leenahay dhammaantiin oo dal iyo dibad iyo maxaanku idhaha meel kastood ka dhegaysanaysaanna khayr allah idin siiyo waa inoo hamayn dambe haddii aan la yidhaahdo oo khamiisa darsigu darbigana waad ku aragteen الإسلاميون في الصومال ما لهم وما عليهم qofka soo jeedinayaahi waa ditor axmed xaaji cabdiraxmaan waa inoo hamayn dambe iyo halkan wasala allahuma calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi waslem